reer laascaanana waa u dabaaldegeen waxaan filayaa markii ugu horraysay oo si babliga oo loo dhan yahay ugu dabaaldegaan waaye guul aan leeyahay dhammaan dadka soomaaliya meel kastoo joogaanna hambali aan leeyahay guud ahaan inta dhimanna dhowaan waa u dabaaldegi doonnaa nabadda iyo wanaagga la haystana waa ku naaloonaynaa marka aan saas leeyahay cid gaara oo ah warkaa lagu xumaynayaa ma jiro walaalayaal reer somalilan farriintan u faraya waxay tahay midnimaa wax leh aabbayaashiin ayaa keenay kun sagaal boqol iyo konton iyo siddeed raggii halka waqooyiga soomaaliya ka ambabaxay ee ingiriiska tegey ee adis ababa tegey ee meel kasta tegey ee lahaa xornimaan rabnaa walaalaheen ayaanan la midoobaynaa waa kuwaasaa kuwa haldhowrka haldoorka noo ah oo aan fiirsanayno waa aabbayaashiin waxaan leennahay walaalayaal waa garaawshiyo buuxaan ka bixinaynaa dhibka aad tirsanaysaan gogol nadiifa aan isugu nimaado aan wada hadalno wax isla waayi mayne ayaan leeyahay laakiin inta ka horraysana wanaagga iyo nabadda ku dadaala aad haysataan wax fiican baad haysataan xabadi xal maaha soomaaliyey meel kastoo joogto ogaaw dhiig daata xal maahan siyaasad maahan nin ra'yi waayayaa xabad rido xabadda cadowaan leennahay cadowgeennu waa mid waa shabaab